wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac oo ay weheliyaan maamulka degmada dhobley iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda jubbaland ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jiray xarun cusub oo ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ugu tala gashay odayaasha dhaqanka ee la shaqeeya hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka maamulka jubbaland gaar ahaan degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ka qayb galay munaasabadda xarigjarka mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda waxgarad iyo maamulka degmada wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka warbixiyey dhismahan iyo qolalka uu ka kooban yahay waxaa weeye barando iyo qol xafiisa iyo hool shirarka ah iyo laba mashquulood waa noo bilow weeye insha allah intaasaan maanta idin soo gaarsiinay oo ay ku wada shaqayn doonaan odayaasha dhaqanka oo inta badan maxkamadda ka horeeya oo maxkamadda weligeed soo jirtay ahaa oo bulshada mataqaanaa wax weyn u haya iyo garsoorka oo ka kooban maxkamadda iyo xeerlaalinta dhammaantood inay ku wada shaqaysan doonaan insha allah oo bulshada ugu shaqayn doonaan xubnaha ka qayb galay xarigjarka dhismahan ayaa bogaadiyey wasaaradda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirka iyo wasaaraddiisa iyo dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay waa arrin runtii loo baahnaa aad iyo aad baan macduur ugu ahayn maxkamaddu ma ayna haysan meel ay fadhiisato meel ay ku shaqayso waxay ku shaqaynaysay qolka taliyaha amniga iyo taliyaha saldhigga waxaan aad iyo aad ugu hambalyenaynaa wasaaradda oo ugu horeeya wasiir cabdiweli madaxeeda yahay in ay tahay adeegaasi kii ugu horreeyey ee laga fuliyey degmada dhobley hadda ka horra ay maxkamaddu ku shaqaynaysay ama geedo hoostood ama konteynaro ay ku shaqaynaysay xaruntan oo wasaaraddu ugu tala gashay in bulshada degmada dhobley loogu adeego ayaa noqotay xaruntii ugu horreysay ee ay wasaaraddu si rasmi ah u dhammaystirto dhismaheeda